waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
waxaa hadda weli lagu jiraa xilligii sannadlaha ahaa ee uu xafiiska cashuuraha australia oo la yidhaahdo australian tax office la xisaabtamo dadka australia ee shaqeeya xilligaa oo lagu tilmaami karo xilliga cashuur celinta inkastoo laga yaabo in dadka qaarkood samaystaan xisaab celintooda ayaa haddana dadka shaqeeya badankoodu isticmaalaan adeegyada xisaabiyayaal diiwaan gashan oo isugu toosiya una xereeya xisaab celin haddaba waxaa hadda khadka telefoonka ku jira ibraahim saciid cabdi oo ah xisaabiye diiwaan gashan degana magaalada malbourne oo aan wax ka weydiinayo guud ahaan cashuur celinta iyo arrimaheeda ibraahim kusoo dhowow laanta af soomaaliga idaacadda s b s cabdinuur waa dhowahay aad baad ugu mahadsan tahay xisaabiye marka la leeyahay xisaabiye ama accountant gaar ahaan kuwa australia adigoo aad ka mid tahay maxay qabtaanoo shaqadoodu tahay cabdinuurow xisaabiye xisaabiyuhu shaqooyinkooda aada bay u kala duduwan yihiin waxaa ka mid a kuwo u shaqeeya shirkado gaar ah ama dowladda qeybaha dowladda ee kala duwan u shaqeeya waxaa jira kuwo iscood iyagoo shaqaysta waxaa kaloo jira kuwo ka diiwaan gashan ururo dowladdu ay og tahay sida australia oo kale waxaa jira saddex urur oo xisaabeed oo dowladdu ka diiwaan gashan qofkii doonaya inuu dadweynaha wax u qabtaana laga doonayo inuu ka diiwaan gashan yahay sidaas yani halkaas oo ay ka mid yihiin c b a c a iyo i b a ibraahim adigu ma ma dowladdaad u shaqaysaa mise iskaabaad u shaqaysataa cabdinuur may anagu anigu iskay baan u shaqaystaa dowladda uma shaqeeyo waxaan ahay xisaabiye waxay u yidhahdaan yidhaahdaan public accountant yani dadweynahaas ayaan u shaqaynaa shaqadayda waa sidaas dowladdana uma shaqeyno xilligii cashuura celinta ayaa weli lagu jira ama tax returnska la yidhaahdo bal tax returnkan la maqlaa ee muxuu yahay sidiisaba cabdinuro yani cashuur celintu horta waa cashuurtu maxay tahay cashuurtu waa lacagta laga soo ururiya dadka muwaadiniinta ee shaqeeya si adeegyo loogu qabto dadkao dhan oo ay ku jiraan iyagu iyo kuwa kale aan shaqaynba marka sanadkiiba qofka australiaanka ama australia jooga waxaa looga baahan yahay hadduu shaqeeyo inuu cashuur celiyo lacagtiisa celiyo cashuurtana waxay leedahay xadxad yani qadar aan cashuur laga doonayn mid wax yar laga doonayo yani wuxuu leeyahy boqol ley lagu xisaabiya ayuu leeyahy dadka qofka aan shaqaynin cashuur celin isaga lagama raba miyaa mise iyo cashuur bixin sidee ay kala duwan tahay qofka aan shaqaynin dabcan ee australiaanka ama degene qof degan australia ah hadduu tusaale ahaan qaato centerlink centerlink waxay doonaysaa inay ogaato qofkan inuu shaqeeyay in kale waayo cid qofka toosh la daba socota ma jirto had iyo jeer waa inuu isagu yidhahdaa sanadkan anigu centerlink keliyaan qaadanayo qofka hadduu centerlink keliya qaato oo dowladda lacag ka qaato cashuur inuu xareeyo loogama baana laakiin wuxuu ku khasban yahay inuu u sheego centerlink iyo xafiiska cashuurahaba uu yidhaahdo anigoo cashuur laygama rabo sanadkan sideebaa loo xereeyaa cashuur celinta sideedaba
cashuur celinta waxaa loo xareeyaa dhowr siyaabood baa loo xareeyaa qofka hadduu yaqaano dowladda waxay diyaarisay yani barnaamijyo uu qofkii garanaya uu iskii ugu xarayn karaayo qofkii aan garanayn sida loo xareeyo ama luuqaday ku adag tahay ama xisaabaadka iyo lambaradan iyo waxaan aan garanayn wuxuu isticmaali karaa adeega xisaabiyayaasha cashuurta iyaga u tagaya iyaga ayaa u fududeynaya sidii u xarayn lahaa qofkii aan sidiisaba yani aan for example siaan hore uga soo hadalnay centerlink lacag ka qaata aan shaqayn xafiiska cashuur uu la hadli karaa hadduu doono oo uu u sheegi karaa telefoonkiisa u adeegaya anugu ma xareynay sanadkan waxaa laga yaabaa inay ka caawiyaan hadduuna awoodin inuu iska bixiyo lacagta ninka xisaabiyaha ah u xarayn lahaa ama u ogeysiin lahaa waa gartay ibraahim goorma ayay soo bilaabantaa in la xereeyo ama dadka laga raba inay soo xereeyaan cashuur celinta goormayse dhammaataa waa su-aal wanaagsan yani cashuurtu sanadkiiba mar baa la xareeya waa cashuur sanadeedka cashuuro kale oo la xareeya waa jiraa laakiin cashuur sanadeedku sanadkiiba waa mar waxay bilaabataa sanadku markuu dhammaado bisha toddobaad sanadku wuxuu ku dhammaadaa bisha lixaad soddonkeeda marka bisha koowaad laga bilaabo caadi ahaan siday ahaan jirtay ilaa saddex bilood baa lagu xareynayaa yani qofku laga doonaya qofka kelida ah inuu ku xareeyo waa bisha toddobaad ilaa bisha tobnaad koob iyo soddonkeeda maadaama sanadahan labadan sano uu jiro cudurkan saf safmarka ah dowladdu waxoogaa way dheeraysay oo qofku ilaa yani waxaa jira wakti dheeraada ayuu sii xareyn karaa qofkii ka gaari waaya sanadkan aad tidhi wuxuu bilaabmay soddonkii bisha juun oo waxaynu naqaanay sanad bilaabma bisha janawariye muxuu ahaa kaas ibraahimow waa su-aal wanaagsan sanadku sanad xisaabeed iyo sanadkan caadiga baa kala jira sanad xisaabeedka waxaa looga jeedaa sanadkeena caadiga wuxuu ka bilaabmaa bisha koowaad janaayo wuxuuna ku dhammaadaa december koob iyo soddonkeeda laakiin sanad xisaabeedku waa labiiyo toban bilood oo ah sanadkii hore lixda bilood ee ugu horreysay ugu dambeysay iyo sanadka waktigaa lagu jiray lixda bilood ee ugu horreysa waa bishii toddobaad ee sanad tusaale ahaan kana hadda ku jirno xisaabtana hadda samaynayno waxaa weeyaan bishii toddobaad labada kun iyo labaatanka ilaa bishii lixaad soddonkeeda labada kun iyo koob iyo labaatanka waa sanad xisaabeedku ama sanad cashuureedku waa lix bilood iyo lix bilood oo laisu geeyey laba sano oo midba lix laga soo qaatay haddii uu qof xisaabtii ama xisaab celinta dib ula dhaco ama uuba xeraynba waayaba maxaa ku maxaa dhacaya qofkaas xaaladiisu ay noqonaysa waa su-aal wanaagsan qofku haddii yani xisaabta ama cashuur celinta uu dib ula dhaco waxyaalo badan baa dhici karaa marka ugu horeysa qofkan xaaladiisa baa xafiiska cashuuruhu isku dayaya inuu ogaado waraaqaa loo soo diraya fariimaa loo soo diraya waxaa leeyahay xisaabtii soo xare hadduu qofkaas soo xareyn waayo waxaa laga yaabaa inuu mutaysto in cashuur lasaa yani ganaax la saar la ganaaxo ganaaxaasuna waa ganaax kordhaya marka ganaaxu ilaa waxaa laga yaabaa sanadkiiba in lagu ganaaxo kun doolar iyo ka badan haddii qofku uu dana kala sheegto ama sabaha sabaha ka hortaagan yani waa waa la hagayaa ama talada ugu wanaagsan baa la siinaya laakiin waa inuu xareeyaa waktigii loogu talagalay marka la ganaaxo deyntii lagu lahaa miyaa laga dhaafayaa ganaaxunbu bixinayaa mise deyntii lagu lahaabaa ganaaxana loosii dul saaraya qofka haddii deyn lagu yeesho oo cashuurtii yani deyn lagaga yeesho oo oo ganaaxa u mutaysto dabcan dusha ganaaxa laga sii saaraya laakiin hadduu cudurdaar macquula la yimaado waxaa dhici karta in ganaaxa laga daayo ee wixii dayne lagu leeyahay uun lagu reebo oo uu la macaamilo xafiiska cashuuraha ama xisaabiyaasha sidii lacagta ugu bixin lahaa ayar ayar ama hadduu awoodo inuu mar iska bixiyo ama hadduusan wax yar baan rabay inaan ku daro ama hadduusan qofku awoodin yani lacagaha dadka lagu leeyahay oo kale hadday lacagtaadu gaarsiisan tahay ilaa toban kun yani telefon baa lagu xallin karaa oo yani xafiiska cashuuraha adoo ama adigu la xidhiidhaya ama adeegsanaya xisaabiyaasha cashuuraha wixii toban kun gaadha yani iyaga ayaad kala hadlaysaa over the phone laakiin hadday lacagtaadu toban kun ka badan tahay yani foom baa jira la buuxiyo oo aad xaaladaada ku qorayso iyo sidii lacagtaas haddaad doonayso lacagtii in wax lagaa dhimo dulsaarkii lagaa daayo ama iyadoo dhan lagaa lagaa lagaa daayo yani waxay noqonaysaa documentiyaal in loo gudbiyo laakiin wixii ka yar telefoonka ayaa lagu xallin karaa dabeedna hadhow wixii isla garta ayaa talabadaas la qaadi karaa haddiiba uu jiro qof ay cashuur celintu ku daahaday sannado badan ama deyn ha lagu lahaado ama yaan lagu lahaane qofkaa maxaa la gudboon qofku haddii cashuur celintu ay ku daado oo sanado badan lagu leeyahay yani any time buu xarayn karaa yani qofku ma odhanayo mid baa lagu leeyahy labaa lagu leeyahy toban baa lagu leeyahay markaa waxaan qaban karaa ma jiro meel iska fadhiisan maayo bal xaraynta iyo lacagta in lagugu yeesho farqi baa udhexeeya waxaa muhiimsan marka ugu horeysa inaad xarayso markaad xarayso haddii wax lagugu yeesho hadal baa kuu furan yani haddii aad awoodana waad bixin haddii kalena dee meel baa lagugu ogaanaya laakiin muhiimka ugu sareeya dowladdu ay ama xafiiska cashuuruhu xooga saaraya waxa wey qofkan horta inuu xareeyo warkiisa la helo
marka uu qof xerayo xisaabta celinta ama xisaabiyo ha u xiraya ama isagu ha xiraystay oo dabadeedna xafiiska cashuuruhu uu helo xisaabta xafiiska cashuuruhu muxuu sameeyaa markaa marka xisaabta la diro ama qofka adio saad u sheegtay marka loo diro xafiiska cashuuraha xafiiska cashuuruhu xisaabtan aan inagu dirayno ama ama xisaabiya aad diro ama adigoo aad dirtid waa qiyaas qiyaas baad diraysaa waxaad leedahay intaasaa iisoo noqonaysa waxaan markaan diyaariyay xisaabtayda waa intaas go-aan maaha go-aanka waxaa iska leh xafiiska cashuuraha xafiiska cashuuraha xisaabtaadii baa la eegayaa marka la eego haddii aan wax khalad aani ku jirin sidii aad u xereysay ayaa lagugu soo jawaabayaa oo lacag hadday kusoo noqotana akaanka lagugu soo shubaya haddii waxa lagugu yeeshana waraaqaheedaa lagu soo diraya ma jirtaa ama ma dhacdaa ama ma la filan karaa in ay tax officeku qof xisaabtii xitaa ay ku heshiiyeen ay kasoo daba noqdaan oo waxaan auditka layihahda ay ku sameeyaan oo la xisaabtamaan ha waa dhacdaa yani xisaabahan ama ama laba sano ka hor samee ama saddex sano ka hore samee ama afar sano kaso hore ka sameeya haddii xisaabtaada la ogaado in wax khalada ay ka jiraan ama la arko anytime baa xafiiska cashuuruhu dib ugu noqonaya hadday akhbaar dheeraada u baahdaanna way kula soo xidhiirayaan haddii ay khaladkii uu cadiya meesha ka arkaanna way saxayaan dabeedna waxaa lagu soo dirayaa xisaabtii oo wax laga bedelay marka adiga haddaad su-aal qabto oo aad isdifaaci kartana dee waad ku noqonaysaa wixii cadeynaad haysa ayaad u diraysaa haddii kalena sidaa ay go-aamiyeen haddii khalad uu kaa dhacay oo tusaale ahaan aad kharashaad aadan xaq u lahayn inaad kale inaad dalbato si lacag lagugu soo celiyo ay jiraan sideedaad faraha ugu qaadaysaa dabeedna deyntaad iska bixinaysa waxaa kale oo jirta sanadkan laga bilaabo ama sanada ama dhowrkii sane ugu dambeeyey taxation wuxuu wadaa in qof kasta oo shaqaale ah maalinta lacagta la siiyo taxationkana waa in lasoo ogeysiiyaa haddii maanta mishaar lagu siiya waa inay ogaadaan intii intii lacag lagu siiyey wixii lagaa jaray subarkii lagu siiyey yacni waxba aynan qarsooneyn sanadka markuu dhammaado way ogyihiin wixii lagu siiyey wixii lagaa jaray wixii subar ee meel laguu dhigay yani waa nidaam cusub oo hadda socda ilaa waktina soo socda laakiin hadda dhammaadkiisii jira oo sanadkan bishii toddobaad waxaa bilaabmay in qof kasta oo qof shaqaalaysiiya waa inuu u gudbiyaa taxationka wixii lacaga uu siiyo dadkaas waayo ibraahimow maadaama barnaamijkan uu yahay mid aan ugu talagalay dhegaystayaashayada oo ee arrimaha cashuuruhuna laga yaabo in aanay dadku qaarkood aada u fahamsanayn waxaa laga yaabaa oo dhici karta in laba qof oo isku mushahar ah ama isku in xereeyey haddana loo soo celiyo laba lacagiyoo kala duwan oo kala badan ma dhacdaa marmartaasi ama hadday dhacdo siday ku suurtooday maadaama labada qof isku lacag ahaayeen markii hore
way dhici kartaa yani waxaa jira yani tax offset waxa la yidhahdaa jiro oo qofka cashuurta ka dhimaaya qofkan waxaa laga yaabaa inuu family yahay caruur sideed iyo toban ka yar uu leeyahay qofkan inkastoo ay isku misheer yihiin inuu waxyaalo kale uu kale uu kaleymgarayn karaa ay jiraan oo yani tababaro oo isagu iska bixiya oo shaqadiisala xiriira waxyaala uu cashuurtiisa ku yarayn karo oo uu sameeyo oo shaqadiisa directly ka kalena uuna samayn waa dhici kartaa laakiin mainly yani dadku hadday isku mishaar yihiin isku shaqo yihiin yani inay kala duwanaadaan badanaa ma dhacdo laakiin waa dhici kartaa farqi yar inuu u dhexeeyo yani waayo dadka marka cashuurta loo diro taxation wuxuu sameeya wuxuu isu eegaa dadka isku shaqada ah qof baa wuxuu kalemgaranaya wax badan oo unan xitaa ama xaq u lahayn ama xaq u leeyahay dabcan wuu ka refund badanaya lacagta usoo noqonaysa oo ka badanaysa marka waxyaalaha isu eegaan waxaa dadka isku shaqada mainly waa inay isku wax usoo noqdaan farqi ma imanaya yes reerkii dadkii qoys ah oo aabba iyo hooyo ah carruur ha haysteen ama yee haysanne labadoodu ma isku mar bay iyo isku meel bay ku xeraynayaan cashuur celinta mise si kala jaaday u xeraynayaan maxaase ka dhexeeya miyay isku xidhan yihiin labadooda cashuuruhu iyo cashuur celintoodu badanaa yani familigu hadduu wada joogo hadduu caruur leeyahay horta waa waa muhiim waayo lacagtooda oo laisku daray waxay saameyn ku yeelanaysaa bayme lacagta caruurta la siiyo marka lacagtooda qof walba gaar ahaantiisa loo sameynaya baashiisii ama ama gaar ahaan u samaysto ama isagoo samaysto ama cid kale u samaysto laakiin lacagta ay sameeyeen waa in midba midka kale taxable incomekiisii wixii usoo hadhay markii lacagtiisa cashuurtii iyo wixii laga jarayay marka wixii laga jarjarayay marka laga jaro wixii usoo hadhay midba midka kale waa inuu ku qoraa waayo taa laftigeeda waxay keenaysaa in taxkaagii ama uu kor u yaro kaco ama uuna isbedelin sidii lagugu sameeyey uu noqdo marka saameyn bay isku leeyihiin laakiin khasab maaha inay isku mar sameeyaan sana xisaabaadka anytime waa inay wada same waa inay sameeyaan laakiin way kala sameyn karaan waa maxay a b n numberka iyo g s t da xidhiidh ka dhexeeya
a b n numberku waxa weeyaan waa numberka ganacsiga qofku ganacsi markuu sameynayo ama yani horta ganacsigu ama shaqooyinka laqab ganacsiyada la qabtaa waa saddex qofku inuu sole trade yahay oo keligii isagu shaqaysto inuu shirko ku jiro oo laba qof iyo ka badan ay wax inta isku darsadeen meel ka shaqaystaan iyo inay shirkad keligeeda jirto oo yani leh saamiley iyo waxyaalahaas marka mid kasta wuxuu u baahanayaa a b a number marka ganacsiyada kala duwan maku khasban yihin inay g s t isu regisgareeyaan yani qaarkood ha sida taxiga oo kale uber oo kale waa khasab inay g s t isu regisgareeyaan g s t gu maxay tahay yani waa adeega la qabto iyo alaabada la iibsado ama la iibiyo boqolkiiba toban ayaa dowladdu ka rabtaa in laga qaado qofka adeega loo qabtay ama alaabada alaabada laga iibiyo hadhowna lagu xisaabtamo saddexdii biloodba mar ama bishiiba ama sanadkiiba marka qofka a b a numberka leh g s t ma u baahan yahy inuu isu regisgareeyo hadduuna ahayn taxi driver ama uber driver waa optional ab ilaa lacagtaadu ay ka gaadhayso shan iyo toddobaatan wixii ka badan waa khasab inaad isu regisgarayso ama combany ahaw ama shaksi ahaw sole trader ama partnership ahaw wixii ka hooseeyana yani waa optional yani yani waa ikhtiyaar adigu hadda doonto waa isdiiwaangelinaysaa haddii kalena waad iska daynaysaa waayahay marka g s t da lacagta ah ee aada sheegtay marka uu qofkaasi ururiyo sidee buu yeelayaa lacagta lacagta g s t ga markaad adigu ururiso waa la xisaabinayaa adigu haddaad xisaabsan kartana waa la xisaabsanaysaa haddii kalena waxaad u keenaysaa ragga xisaabiyaasha ah wixii aad qaaday adigu ee g s t a iyo wixii kaa baxay baa lakala goynayaa wixii aad qaaday hadday bataan baaqiga waxaad u celinaysaa hadday bataan waxaad u celinaysaa xafiiska cashuuraha wixi aad bixisay g s t gii aad bixisay adigu ama betrol ku bixi ama wax kale ku bixi hadday badatana adiga ayaa taxation kuusoo celinaya laakiin on condition yani maadaama lacag la xisaabinaayo waa inaad resiid u haysataa lacagaha aada bixisay waa inaad resiid u haysataa waxaan resiid ahayn lama xisaabin karaayo lacagta markaa g s t da ma sanadkiiba hal mar la wada xereeyaa mise waktiyalo kala duwan g s t ga saan horeba u sheegay waxaa loo xarayn karaa saddex siyaalood waxaa loo xarayn karaa bille saddex bilood saddex bilood leh iyo sanad leh intaba waa loo xarayn karaa dadka ay khasabka tahay mainly inay g s t isu regisgareeyaan sida taxiga iyo uba iyo waxay u badan yihiin yani waa inay saddex bilood ahaadaan maadaama transaction yani xisaabahoodu ay badan yihiinoo ay xisaabo fara badan maalin walba yani ay transaction sameynayaan waxaa loo baahan yahay in ay saddex bilood sameeyaan xisaabtuna se iyaga ayna ugu raagin oo sanadku markuu dhamaado lacag badan ayna ugu noqon tusaale haddayna usoo qaadana hadda taxiga qofka ka shaqaynaya oo qof keligiyo dee taxiga wada ama qofka dukaan ama maqaaxi haysta keebaa labadooda sol tradera
ama makhaayad hayso ama dukaan ama taxi wado sol trade waa qofka waa qofka qof keliya oo aan ahayn combanina ahayn shirko dad isu tegayna ahayn anoo sol trader waa dukaan waan furan karaa taxi waan wadi karaa shaqo kale oo kale waa ka shaqayn karaa yani waxaasb waa furan yihiin marka sol tradekaasi waa nooca ugu horeeya shaqada yani ciladaha u kala dhexeeya waxa qofka sol tradeka waa unlimited liability haddii adeyn lagugu yeesho oo kale yani hantidaada oo dhami yani miiskay saaran tahay waa loo qaadan karaa partnershipka kuwan shirkada dadka wax isku darsada waa saas oo kale haddaad nin wax isku darsataan oo adigu aada bixiso qaybtaada aada bixiso lacagta kale haddii laga waayo ninka adiga taada lasoo qaadanaya waayo shirkaad oo marka waxaad leedahay haddii qofka lagu yeesho dayn sol traderka qofkii daynta kugu yeeshay waxaad haysatoo dhan ay ka badan tahay waxaad haysatoo dhan buu qaadanayaa macnihii weeye hadduu rabo waa waa sax wey sax wey saasaa sax waxaad haysato oo dhami way qaadanayaan yani qeybta labaad ee ganacsiga shirkada yani shurkada marka dadku wax isku darsadaan partnership taa iyaduna waa la mid dadku markay wax isku darsanayaan miyay jirtaa meel kale oo looga wareego haddii heshiiskooda ay ku qoraan tusaale ahaan hadday wax naga xumaadaan hadhow qof waliba intiisuu mas-uul ka yahay mise waa wax go-an yani mid walba taasi yani qofkaasi way hadduu hadduu ka shirkad noqdo oo kale company uu noqdo oo kale markaas waa meesheeda laakiin partnership qofkii shirkadii oo dhan buu wax ku leeyahay waayo dhammaantood si isleeg bay u saxiixayaan anigu kuma jiro sharci odhanaya aniga partnershipka ama shirkadan waxaan ku leeyahay ten percent ten percentgeygaasaan khasaaraya ma jiro qof kastaoo ka mida meeshaasi waa liable yani waa laga rabaa wixii qofka kale uu ka gaabiyey inuu bixiyo miyay jirtaa wax aanan ku weydiinin oo muhiimahu aada bulshada ku wacyigelin lahayd xagga cashuuraha toog fiican ayaa maanta soo qaadeen yani aniga waxay la tahay yani hal fadhi kuma dhammaanayo laakiin midda keliya aan odhan lahaa waxa weeyaan dadku markay cashuuraha iyo samaysanayaan ama xisaabahooda samaynayaan inay aada uga feejignaadaan tusaale ahaan dadka tax retanka samaynaya ama individualska ama waxka waa inay markay kharashaadka dalbanayaan ama waxaasaan galay ay leeyihiin waa inay marka ugu horeysaa qarashka aad dalbanayso cashuurtaada aad ku darayso waa inaana qofka ku shaqeeya uunu dib kugu celin lacagtaasi markay kaa baxday waxaa ka mid a tusaale hadda tababar lagu diray oo lacagtii lagaa bixiyey ma odhan karta hadha marka cashuur samaynayo tababarkan baan galay oo lacag baan ka bixiyey waa inaad gashaa kharashkii waa inaad bixisaa oo rasiid haysataa waa inaad caddayn kartaa hadhow markaad haddii lagu soo weydiiyo waayo any time xafiiska cashuuruu kugu soo noqon karaa yacni dadka waxaan kula talinaa inay wax ka ogaadaan intayna ganacsi gelin ka hor waa inay wax ka ogaadaan oo saacad ay la fadhiistaan xisaabiye dabeedna ay weydiiyaan ganacsigan aan rabaa inaan gale maxaa waajibaadkaygu yahay maxaa layga doonaya inaan sameeyo dowladdu maxay iga rabtaa anigu see wax u sameeyaa laakiin haddoo aan wixii feker ka haysan haddaad gasho waxaa laga yaabaa yacni aqoon darro inay waxyaalo fara badan aad ku weydo ama ay ku gelisaba dhib kale
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali